waxay cod ku kala heleen markaan dhex dhignay xildhibaanada oo aan doodsiinnay oo aan nidhi waxa aad raalli ku tihiin adinkaa shacabka matashaan adinkoo ka turjumaysiin shacabka iyo dowladnimada galmudug intaba ka dooda way ka doodeen kabacdi natiijadii ugu dambaysana waxaan gelinnay cod ayaan gelinnay codkiina waxa uu kala dhacay sida tan xildhibaanada waxaa fadhiday konton iyo laba xildhibaan ayaa fadhiday konton iyo labadii waxay u kala codeeyeen sida tan soddon iyo kow xildhibaan waxa ay u codeeyeen in tobanka abriil doorashada ay dhacdo ayay u codeeyeen labaatan iyo kow xildhibaanna waxa ay u codeeyeen in ay dhacdo labaatanka abriil doorashadu inay dhacdo sidaa darteed soddon iyo kowda xildhibaan ee u codeeyey tobanka bisha inay dhacdo ayaa natiijadii ku raacday xildhibaanaduna intaas ayay isku waafaqeen annaguna waa u guddoominay waxayna dhacaysaa haddii alla yidhaahdo tobanka bisha abriil in doorashada ay dhacdo waxaan u caddaynaynaa caalamka iyo musharaxiinta iyo dowladda federaalka ahba inayna garab istaagaan naguna taageeraan maaragtay musharaxiintana wakhtigaa ayada ah ay u soo diyaargaroobaan